allah mahad leh oo maanta halkan isu kaaga keenay caleemasaarkan aan markhaati ku nahay kulligeena oo weliba ay maalin taariikhi ah oo madaxweynihii labaad ee lagu doortay magaaladan insha allahna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay hawshiisa u fududeeyo waxaan rabaa inaan u hambalyayo oo kale dadkii ka qayb galay kaambeenka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignifiedka ah oo wanaagsan ay uga qayb galeen iyo siday ugu aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada amsom ee etoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii dee adduunka o dhan laga fiirsanayey laga daawanayey oo ay caddeyd siday u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yidhi cabdicasiis maxamed xasan laftagareen iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaan ku idhaahdaa puntland hadalkay yidhaahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waana soo dhowanaynaa maxaa yeelay waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay xaqiiqatan looma baahna in la yidhaahdo calaaqaad waa la kala goostay looma baahna shaqadii waa joojinay looma baahna maxaa yeelay waxa loo shaqeeya waa shacabka soomaaliyeed waxaa dhibaatadu hayso waa shacabka soomaaliyeed waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed marka inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno oo aan shacabkeenna iyo dadkeenna u adeegno waa waajibaadka naloo doortay insha allah ballan weye inaan ula shaqayn doonno ummaddoonana aan u shaqayn doonno